jecla aadaa umahadsan tahay shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa saddex shir oo sanadkiiba mar la qabanayay saddexdii sano lasoo dhaafay uu kan hadda afar ku yahay ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halkudhig laleeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay sidii iyagana loo wacyigeli lahaa loogana faaidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda shirkan maanta dhacay wuxuu ahaa shir de runtii muhiim ah loogana dhigay theme looga dhigay dibudhiska iyo iyo xasilinta dalka sidoo kale hiigsiga soomaaliya quruxsan marka intaas ayuu ahaa ujeedkiisa
waa gartay wax dhan baad u samaysaan qurbajoogta iyo jaaliyadaha soomaalida inay la macaamilaan sidee qurbajoogta soomaaliyeed u soo jeedanaya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxyaabaha hadda ugu badan indhaha ay ku hayaanna maxay tahay runtii sidaa ka warqabtidbo qurbajoogta waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed waaad og tahay g b d-ga dalka inta ay ka yihiin waa dad soomaali ah fursad helay runtii markay fursad heleenna aanan iloobin dadkooda iloobin biilasha soo diro markii hore biiladir unbay ku ekaayeen laakiin biiladirkii hadda way ka gudbeeno waxay marayaan investment inay samaystaan ganacsiyada dalkan ideyooyinka xagga ay kusoo arkeen ay keenaan runtii dowladaha caalamkana waaba ku tartamaan qurba joogta waxyaabaha ku tartamaan waxaa kamid ah waxaa la dhaho loogu yeero afka qalaad brain drill maskaxdaas wanaagsan oo khibradda leh in inta dalka la keeno maskaxdaas laga shiilo mataqaanaa loo gudbiyo dadka kale oo aan fursadahaas helin exposureka aan helin sidoo kale qurba joogta waxyaabaha kale oo muhiimka ay dowladda soomaaliya ugu yihiin shacabka soomaalida ay ugu yihiin waxaa kamid ah runtii waa waa staris tusaale ahaan in aad lahaatid congress qof oo congresska maraykanka ku jira aad lahaatid wasiir canada aad ku lahaatid golayaashaas dowladahaas kale aad ku lahaatid runtii waa waa extra waa wax aad u weyn dowlada runtii ama shucuub kale oo caalamka ka tirsan oo dalalkaas gaaray ayaanan fursadaas helin mataqaana oo aanan kamid noqonin si aan ku milmin oo siyaasadaas dhexgelin marka dadkaas starka ah maxaa la jiray soomaaliya ay dib ugu soo noqdaan oo ay maxaa la dhihi jiray de shacabka soomaaliyeed indheyba u yihiin si xoogle loogu faa'idaysto sidii hore si ka duwan loogu faa'idaysto waa muhiim sidoo kale waxaan fursaddan ugu faa'idaysanayaa runtii oo shirkan waxyaabihii ka soo baxay outcomekana qayb ka ahaa soomaaliya waxay u dhaqaaqaysaa qof iyo cod qof iyo codkaas ay u dhaqaaqayso dadka runtii practically u arkay waa dadka qurbajoogta oo fursadaas helay jaalidaha iyo qurbajoogta soomaaliyed oo dibadaha isku nool iyagaa fursad waxay heleen lagu codeeyo qaab loo codeeyo yaqaano marka in intay dalkay kusoo noqdaan ay codeyntaas ka qayb qaataan waa fursad kale maalgashi bis ma ahan shaqa abuur bis ma ahan laakiin even xitaa political systemka dalka iyo jihayntiisay qayb ka yihiin waayahay dhinacyo kala duwanaad ka fiirisay faa'iidada qurbajoogta soomaalida ay u leeyihin soomaaliya inay kusoo laabtaan laakiin su-aalaa taagan weli dad fara badan oo qurbajooga isweydiinaya amniga soomaaliya waxay ugu laaban karaan xilligan meelaha qaar dagaalaa ka dhaca waxbaa la maqlaa qaraxyaa dhici jiray soomaaliya dad fara badan oo qurbajoogoo soo laabtaa dhintay shirarkan aad weli sameynaysaan inta badan waxay muuqateen aad dalka aad ku qabateen marka hal shir oo qadar aad ku qabateen laga reebo maxaad dibadda u siin weyseen qurbajoogta joogta inaad soo qancisaan si ay usoo laabtaan waa mahadsan tahay runtii dhimashada horta waa wax dee qoran waxaa dhihi jiray qofkii dee waktigiisa la gaaro ayaa dhimanaya laakiin safetyga soomaaliya labadii sano lasoo dhaafay waa aad ayuu u kabanayay maalin maalinta kadambeysa waa kasii fiicnaanaya hal mid oo lagu hagaajin karo safetygana waxaa kamid a horta in lagu soo wada noqdaba taas laftigeeda oo safetyga hagaajinaysa sababta waxay tahay haddii nimanka argagixisada waxa ay rabaan waxawaaye in dadka cabsi geliyaan oo cabsi lagu noolaado laakiin runtii muqdisho hadda dhibkama jiro gobolada intooda badan dhibkama jiraan meela incident waa ka dhacaa dowlad kastana intaas in la eg way haysataa haddaad tagta dowladaha caalamka ugu awooda badan waxaa jiro area laleeyahay ma la geli karo waa geto area la dhahayo laga cabsadaa jiro maxaa la dhihi jiro lakiin haddana taas ma sababta in la dhaho dalkaas lama aadi karo ma sababto annaga problemkana haysto waxa waaye problem oo mediaha muddo ka hor ay abuureen walahay waa imageka la haystaa wuxuu yahay soomaaliya marka la maqlaba dhulkii qarax uu ka dhacayo dhibaa ka dhacayo laakiin runtii taas cagsigeeda waayo soomaaliya waxay ka amaan badan tahay dowlado badan oo runtii mugtaha ama africa ah ama dowlada meelo kale adduunka kaga yaalo ayay ka amaan badan tahay maanta runtii shirka waxaa dalka looga qabtay oo aan qurbaha looga qaban waxaa kamid ah in lagu dhiirigeliyo qurba joogtii already intay soo noqotay dalkan investi garaystay runtii weli jooga ka shaqaysta wax ka soo saartay kuwaas in lagu encourage gareeyo loona mahad celiyo la dhaho dowladda soomaaliya waa ku og tahay waa ku mahadsan tahay baalgashigaa dalkan ku samaysay aaminaadii aad aad aad aamintay dalkaaga tarastigaas aad la timid aadaa ugu mahadsan tahay in la dhaho way mudan yihiin wayna tahay qurba joogta wax dhanan loo sameeyey wasaaradda ay u samaysay siyaasad dowladda ay hirgelisiyaa jiro oo la baasgareeyo siyaasadda qurba joogta ah qurbaha meelaha ay joogaanna waa lagu tagaynaa waana laga daba tegaya marba kabaastigeena iyo awoodeena intaa la egnaha qaadi doona haddii alla idmo laakiin mar kastaba waa laga daba tegi doona